alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi wasaxbihi waslama tasliima kasiira amaa bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa dersi ka mida duruustii aynu kaga hadlaynay axkaamta soomka ee xidhiidhka inoo soo ahayd waxaynu ku guda jirnay dersigeennii hore waxyaabaha soomka buriya soomku waa cibaado ilaahay subxaanah wa tacaala addoomihiisa uu ku waajibiyey waxaana jira arrimo fara badan oo ilaahay u ina amray ama rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheegay inaynu ka ilaalinno cibaadadaas waxyaabahaasi oo qaarkood cibaadadaasi ay burinayaan qaarkoodna ay dhaawacayaan oo ay nuqsaaminayaan ajarkii laga heli lahaa waxaynu tilmaannay waxyaabaha soomka buriya inuu ka mid yahay cunitaanka iyo cabbitaanka qofku maalin ramadaan isagoo sooman uu wax cuno ama uu wax cabbo taana culimmadu waa isku waafaqsan yihiin waxaynu tilmaamaynaa halkaa waxoogay aynu raacinaynaa haddii qofku wax cuno ama uu cabbo isagoo isla weli waagi ma baryin inaanay taasi soomkiisa waxba yeelahayn oo saxaabigii cadiy ibnu xaatim lo odhan jiray markii aayadda si khaldan uu u fahmay ee laba xadhigun uu eeganayay mid cad iyo mid madow oo iyadoo maalinoo waagu uu baryay wax uu cunaayey khaladkaa uu fahmay awgii rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma amrin inuu maalintaa soomkeeda qalleeyo uu ku soo celiyo waxaa la mid ah hadduu qofku is yidhaahdo gabalkii waa dhacay oo afurkii waa bannaanaaday sidaana uu ku afuro soomkiisu buri maayo haddii ay caddaato intaa dabadeed inay maalin ahayd hase ahaatee waa inuu noqdo midaan arrinta shaki ku dhisin ee uula badnaatay inuu gabalku dhacay marka ay u caddaato inaanu gabalku dhicinna waa inuu joojiyo cunitaankii iyo cabbitaankii soomkiisiina uu sii wato waxay sheegtay asmaa bintu abibakr radia allahu canha waa caaisho walaasheed waana xaaskii zubayr ibnu alcawaam in wakhtigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalin daruura ay jiraan ay afureen iyagoo u malaynaya ama ay ula badan tahay inay qoraxdii dhacday kadibna qoraxdii ay u soo muuqatay waayo daruur baa ku gudboonayd daruurtii markii ay ka dhaqaaqday bay qoraxdii arkeen ma sheegin asmaa radia allahu canha inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada faray inay maalintaa soomkeedii dib ugu soo celiyaan curwa ibnu zubayrna wuxuu yidhi oo ka mida ragga xadiidka warinaya garan maayo in la faray inay maalintaa qalleeyaan iyo in kale inaan qalle la sheegin baa inoogu filan deliil tusiya in maalintaa qallaheedu waajib uu yahay waxaa ka mid a waxyaabaha soomka buriya marka laga yimaado cunitaanka iyo cabbitaanka waxyaabaha cunitaanka iyo cabbitaanka meeshooda geli kara sida irbadaha la ysku mudo ee qofka enerjiga ama tamarta siinaya waxa ay kuwaasi la mid yihiin oo looga qiyaas qaadanayaa cunitaankii iyo cabbitaankii waayo macnihii cunitaankii iyo cabbitaanku ay samaynayeen iyo wixii ay qabanayeen ayaa irbadaasi ay qabanaysaa irbadaha kale isdaweyn looga jeedo ee isnafaqayn aan looga jeedin sida kuwa antibiyootiga ah iyo kuwa kale ee la midka ah ama qofka xidid ha laga siiyo ama ha lagaga mudo muruqa dambe iyagu soomka waxba yeeli maayaan waayo qofkaasi waxna ma cunin waxna ma cabbin waxa uu sameeyeyna maaha wax la macno ah oo la waxtar ah cunitaankii iyo cabbitaankii waxyaabaha soomka buriye waxaa ka mid a alxaydu waannifaas oo gabadhii maalin rabadaan iyada oo sooman haddii dhiiggii xaydku uu ka yimaado soomkeedu waa buray walow daqiiqadii u dambeysay ee maalintaa ka mid ahayd arrintaasi ha dhacdee waxaa la mid a gabadhu haddii ay umusho iyada oo sooman oo dhiiggii nifaasku uu ka yimaado iyadana soomkeedu waa buray oo gabadh xayd leh ama nifaas leh soomku uma bannaano xalaal uma aha marka horeba haddii ay ku dhacaan labadaasina soomkeedii hore u soo socday waa burayaa meesha waa ka baxayaa hase ahaatee haddii ay dhacdo gabadhu inay xaydkii ka daahir garowdo waagu intaanu baryin ka hor waxa waajib ku ah maalintaasi inay soomto shardina ma aha oo soomkeeda shardi uma aha inay xaydkii ka maydhatay xaydku inuu maqan yahay baa soomka shardi u ah laakiin kameerashadiisu shardi uma aha oo haddii waagu uu beriyo iyadoo xaydku uu ka go-ay oo habeennimadii qeyb ka mida daahir ahayd laakiin weli aan maydhan maalintaasi waa soomaysaa xaydku sida insha allah aynu tilmaami doonno wuxuu waajibiyaa soomkii in la qalleeyo oo salaada soomku waa ka duwan yahay waxaa ka mid a waxyaabaha soomka buriya niyatul iftaar hadduu qofku go-aansado isagoo sooman soomkiisa inuu jebiyo soomkii waa ka burayaa waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi innama alacmaalu binniyaat wa innamaa likulli imri'in maa nawaa acmaasha niyadaa loo eegayaa qof walibana wuxuu niyeystay ayuunbuu leeyihi kii soom niyeystay soom buu leeyihi kii soom la-aan niyeystayna soom ma laha oo soomkiisu waa burayaa ka hadli mayno haddii qofka naftu ay ugu sheekayso ama uu ku fikiro inuu soomka iska jebiyo inta aanay arrintu go-aan la gaadhin haddii qofku uu go-aansado soomka jebintiisa walow yaanuu samaynba wax soomka jebiyee soomku markaa ayuu ka burayaa waxaa ka mid a waxyaabaha soomka buriya riddada haddii qofku isagoo sooman uu gaaloobo oo uu ku hadlo hadal lagu gaaloobo ama uu sameeyo ficil gaalnimo ah sida inuu sanam u sujuudo kale ama kitaabka qur-aanka ogaan uu ugu dul istaago ama meel wasakha waxa weeyaan uu ku dul tuuro amaba se uu aamino caqiida kufriya caqiido gaalnimo ah haddii qofku uu la yimaado wax diinta ka saaraya oo diintii sidaa uu kaga baxo soomkii maalinta u xidhnaa waa buraya waayo soomku waa cibaado cibaadana qof gaala kama ansaxayso oo shuruudda cibaadada oo soomku uu ka mid yahay waxa u horeeya alislaam gaalada ilaahay cibaado ka aqbali maayo intay gaalo yihiin waayo shaygii cibaadada shardiga oo ah oo iimaanka ayaa ka maqan wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa annahum kafaruu billahi wa birasuulih ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu yidhi wax kale uma diidin in laga aqbalo sadaqadaha ay bixinayaan gaalnimada ilaahay ka gaaloobeen iyo kufriga rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ka kufriyeen mooyaane markaa qofkii gaaloobay soomkiisu waa burayaa ilaahayna subxaana wa tacaala ka aqbali maayo waxyaabaha soomka buriye waxaa ka mid ah weliba xukunkiisu kuwa hore aynu sheegnay uu ka adag yahay jimaaca haddii galmo uu la yimaado qofku maalin rabadaan isaga oo sooman soomkiisu waa buraya dembi weyn baanu qofkaasi ku dhacay waxaa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam u yimi nin saxaabi oo aada u warwarsan ninkaasoo timihiisa rifaaya argagax badani uu ka muuqdo wuxuu rasuulka ku yihi halagtu yaa rasuula allah rasuulkiila waan halaagsamay markuu rasuulku sababta weydiiyena wuxuu yidhi waqactu calaa ahli fii nahaari ramadaan xaaskaygii baan u tegey iyadoo maalin ramadaana halaag buu arrintaa ku tilmaamay saxaabigaasi rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam hadalkaa waa maqlay wax diidmaana haba yaraatee kama muujin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sidiisa ayuu u daayey waxay taasi daliil u tahay in ficilka noocaasi uu yahay dembi weyn oo qofku inuu halaagsamo sabab u noqonaya waxaa arrintaasi ay sabab u noqonaysaa soomkii inuu jabo labadii qofba soomkii waa ka jabaya ninkii iyo gabadhiiba waxay sabab u noqonaysaa arrintaa haddii ikhtiyaar ay ku sameeyeen oo gabadhu ikhtiyaarkeeda ay ninka ku ogolaatay oo aan la khasbin labadooduba inay noqdaan kuwo dembaabay waayo wixii ilaahay ka xaaraantimeeyey bay sameeyeen soomkana waxaa ka mid oo qofku shahwadiisa ilaahay daraadii inuga tago waa ka ilaahay subxaana wa tacaala xadiisulqudsiga ku yidhi yadacu tacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli wuxuu cuni iyo wuxuu cabi iyo shahwadiisuu daraaddii uga tegay addoonku saas awgeed baa ajar weyn oo aan la xadidin ilaahay u ballan qaaday kuwa sooma markaa siduu uga tegaya cunitaankii cabitaanka waa inuu qofku uga tago jimaaca ama galmadana axkaamta arrintaa ka ratibmaysa ama ka dhalanaysa waxaa ka mid ah kafaara ka dhalanaysa qofku dembi weyn buu galay waxaa markaa lagu waajibiyey waxyaabo dembigaa in laga dhaafo sababu noqda rasuulku calayhi salaatu wasalaam ninkaa wuxuu ku yidhi ma helaysaa addoon aad xorayso wuxuu yidhi maya ma awoodaa buuhi rasuulku inaad soomto laba bilood oo xidhiidh ah oo soomkooda aanad kala jar ahayn maalin walba maalinta kale soomkeeda aad ku xigsiinayso wuxuu yidhi maya ma haysaa buuhi waxaad ku quudiso lixdan miskiin maa hal miskiin oo lixdan jeer loogu celcelinayo waa lixdan miskiin wax hal mar aad ku dhergisa ma haysaa wuxuu idhi maya magaalada madiina labadeeda golood ama labada shiilmadow inta u dhaxaysa reer naga faqiirsani ma jooga buu yidhi marka waxaynu xadiidkaasi ka fahamnay kafaarada noocaas oo weliba sidaa u kala horraysa ayaa ka dhalanaysa galmada la sameeyo maalinta ramadaan waa inuu qofku addoon xoreeyo haddaan laba haynba addoomiyi sida iminka xaalku yahay ama waabay joogaan laakiin qofkii ma haysta addoon addoon wuxuu kusoo ibsadana ma hayo waxaa loo guurayaa arrinta kale waa laba bilood oo xidhiidha inuu soomo oo haddii cudurdaar la-aan uu kala jaro oo maalmo uu afuray uu u dhaxaysiiyo haddana waxay noqonaysaa inuu soo bilaabo wahal tastatiicu an tasuuma shahrayni mutataabicayni buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddii qofku taa aanu awoodahayn buu ta saddexaad u gudbayaa waa lixdan miskiin miskiinna waxaa looga jeedaa qof aan waxbaba haynba ama wuxuu hayaa baahidiisa meelba kaga dhici maayo ama baahidiisa inbuu ka daboolaya laakiin ma wada daboolayo baahidana ta asaasigaa baa looga jeedaa lixdan qof oo noocaasa hal mar waa inuu dhergiyo haddii markaa aanu haynin wax masaakiinta uu siiyo kafaaradaasi qofka waa lagu lahaanayaa oo dayn ku maqan ayay ahaanaysaa gabadha lafteedana kafaarada waa lagu leeyahay xadiidkana rasuulu gabadha ma soo hadal qaadin waayo iyadu su-aasha may weydiin manay qiran ficilka noocaasi inuu ka dhacay waana arrin si qarsoodiya markaa u dhacday oo dabagal lagu samayn maayo ninkii su-aasha weydiiyey wixii axkaam isaga ku saabsanayd ayuunbuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u sheegay haddii maalin qura arrintaasi ay soo noqnoqoto waa hal kafaara uun haddii ay maalmo dhowra soo noqnoqoto isagoon weli tii hore ka kafaaro gudan waa hal kafaara uun haddiise ficilkaasi uu ka dhaco oo uu ka kafaaro gudbo oo haddana mar kale uu ku celiyo kafaaro labaad ayaa qofka ku waajibaysa haddii ay saas oo kale kafaarada labaad dabeed soo noqotona mid saddexaad ayaa ku waajibaysa marka ficilka noocaasa asbaabtiisa waa in laga fogaado oo layska ilaaliyo waxaa jira arrimo fara badan oo qofka soomkiisa aan waxba yeelahayn asehaatee laga yaabo dadka sooman qaarkood inay u qaataan inay arrimahaasi soomkooda burinayaan ama ay dhaawacayaan waxaa arrimahaasi ka mida qofka inuu waagu u bariyo isaga oo junuba qofku inuu daahirsadaa shardi uma aha soomka arrintaasi salaada ayay shardi u tahay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu waa bariisan jiray isagoo junuba haddana waa soomi jiray sida ay tidhi umu salama ana nabiya kaana yudrikuhu alfajru wa huwa junubun huma yakhtasilu wayasuum waagaa u baryi jira rasuulku isagoo janaabo qaba dabeetana waa maydhan jira oo maalintiisa waa iska soomi jira markaa taasi qofka soomkiisa waxba yeeli mayso waxaan qofka soomkiisa waxba yeelahayn ninku inuu xaaskiisa dhunkado amaba se uu taabto hase haatee taa shardi baa ku xidhan waa inuu qofku naftiisa ka adag yahay ficilkii haddeer aynu ka warramaynee soomka burinaayey naftiisa uu ka celin karo caaisha waxay tidhi kaana nabiyu calayhi salaatu wasalaam yuqabil wa yubaashiru wahuwa saa'im wa kaana amlakakum liirbihi rasuulku waxaa mid xaaskiisa dhunkada islamarkaana taataabta isaga oo sooman laakiin wuxuu ahaa mid rasuulku naftiisa ka adag buu ahaa markaa qofka naftiisa ka adag baa sidaa yeeli kara qofka ka baqanaya inuu galmo ku dhaco arrintaasi uma bannaana oo waddadaad ogtay xaaraan inay ku gaadhsiinaysaa maritaankeedu marka hore xalaal ha noqdo laakiin mar hadday xaaraan ku gaadhsiinayso iyaduna xaaraan bay noqonaysaa xadiidkaana bukhaariyo muslim baa wariyey waxaa ka mida waxyaabaha aan qofka soomkiisa waxba yeelahayn inuu qofku isagoo sooman maydho gelinka hore maalinta dhexdeeda iyo gelinka dambe walow sababta uu u midhanaya haba noqoto inuu isqaboojiyo waxaa la mida inuu madaxiisa biyo ku shubo litabarud isagoo qabow doonaya oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyadoo waagu uu bariyey inuu meydhan jiray xadiidka umu salama ee hore aynuu tilmaannay waa ka ku xusan saxaabada qaarkoodna waxay yidhaahdeen laqad ra'aytu nabiya bilcarj waa meel magaceed waxaan arkay rasuulka oo meesha alcarji leedha jooga wa yasubu calaa ra'sihi almaa'a madaxa biyo iskaga shubaayo hoo saa'im min alcatashi aw ilxari rawaahu abu daawuud waxaana ku kalifay inuu biyaha madaxa iskaga shubo oo isku qaboojiyo kuleylka jira iyo haraadka waxaan qofka soomkiisa waxba yeelayn luqluqashada iyo sandaarsiga oo afka iyo sanku marka soomka laga hadlayo waxay xisaabsan yihiin jidhka intan muuqata jidhkan muuqda meydhistiisu sida aanay soomka waxba u yeelahayn sandaarsiga iyo luqluqashaduna waxba yeeli maayeen walihaada baa rasuulku wuxuu yidhi wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saaiman rawah abu daawuud ku xeel dheerow sandaarsiga haddii aanad soomanayn yani haddaad soomantahy waad sandaarsanaysaa laakiin ha ku xeel dheeraanin waayo sanku wuxuu u furan yahay dalqada haddaad ku xeel dheeraanto waxaa dhici karta in ay biyo kugu baxsadaan waxaanu dhib ku jirin qofku inuu raashinkii dhadhamiyo dhadhamintaasoo baahiya ay keentay sida qofkii dee raashinkarinaya dabbaaq ahaa iyo dumarkii raashinka samaynaya oo kale laakiin inuu liqa ayaan bannaanayn oo soomkiisa burinaysa ibnu cabbaas oo ahaa caalimkii ummadda iyo mufasirkii qur-aanka wuxuu uhi laa ba'sa an yaduuqa alkhalla aw ishaya wax dhibi kuma jiro qofka soomani khalka ama shay kaleba inuu dhadhamiyo maa lam yadkhul xalqahu wa huwa saa'im inta aanu cunihiisa gaadhin isagoo sooman sidaa waa yeeli karaa waa athar saxiixa ibnu abi shayba ayaa wariyey haddii aanay xaaja keenin oo baahi aanay keenin arrintaasi waa makruuh waxaa dhici karta qofku inuu sii macaansado oo raashinkii uu liqo ama inuu ku baxsadaba dhadhamintaasi kama duwana biyaha qofku uu afka gelinayo ee uu ku luqluqanaayo iyo kuwa uu ku sandaarsanaayo haddii aanay baahi keenin se sababta aynu sheegnay awgeed waa inuu qofku iska daayo waxaan soomka waxba yeelahayn alxijaama qofku inuu istoobo iyo inuu dhiig qof ugu tabarruco qof dhiig uu u shubo waa samayn karaa arrinta haddaanu ka baqanahayn inuu daciifo oo uu soomka xejin kari waayo axaadiidka qaarkeed waxaa ku xusan rasuulku inuu istoobay isaga oo sooman xadiidka ayaana nasakhay buu ihi alimaamu shaafici xadiidka kale odhanaya aftar alxaajimu waalmaxjuum qofkii la toobay iyo kii wax toobayba way afureen waxaanay saxaabadu sheegeen sida anas binu maalik oo kale sababta uu rasuulku toobniinka ugu diidi jiray marka ay soomayeen inay ahayd baqa uu uga baqaayey in toobniinkaasi maadaama qofkii dhiig laga shubayo uu daciifiyo oo qofku uu xejin kari waayo soomkii sidaasoo kale waxaan waxba yeelahayn qofka soomkiisa indhakuulashada iyo inuu shay udgoon qofku uu ursado waxaan waxba yeelahayn cadaygii rasuulku calayhi salaatu wasalaam cadayashada waa dhiiri geliyey qofku markuu sooman yahay iyo marka kaleba gelin hor iyo gelin dambeba waa cadayan karaa lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartum bisiwaaki cinda kulli salaamu rasuulku haddaanan ka baqanahayn ummadayda inaan ku culaysiiyo waxaan amri lahaa mar kastoo ay tukanayeen cadaydaan bukhaariyo muslim baa wariyey min xadiidi abi hurayra mana kala qaadin rasuulku calayhi salaatu wasalaam wakhtiga ramadaanta iyo wakhtiyada kale wakadalika saxaabada rasuulku ridwaan ullahi calayh candhuuftii qofku inuu liqaa soomkiisa waxba yeeli mayso oo maaha candhuuftu raashinna maaha sharaabna maaha waana wax qofka marka horeba afkiisa ku jirta mashaqa iyo dhibaatuu kala kulmaya bal culimmadu waxay dhahan candhuufta inuu tufaa waa shay makruuh waayo qofku inuu haraado oo soomkii u xejin kari waayo ama cibaadaadkii kale uu gudan kari waayo arrinta noocaasii sabab ugu noqonaysaa waxyaabaha qofku aanu u qasdiyin liqitaankooda ee candhuufta u raaca ama si lama filaana afka uga galee dalqada u gudbaa soomka waxba yeeli maayaan sida saxarkii iyo boodhkii habaaskii duqsi afka ka galay oo kale raashin yaroo afkiisa ku hadho suxuurtii ka hadhay haddii candhuufta uu raaco waxyaabahaasina soomka waxba yeeli maayeen waayo waa qofku waxaanu isagu iska ilaalin karin qasdigiisana waa waxaan ku gelin calooshiisa iyo jawfkiisa haddii la yidhaahdo waa inuu iska ilaaliyo waxaa ka dhalanaysa qofkii in lagu kelifo waxaanu awoodin ilaahayna addoomihiisa kuma kelifo waxaanay awoodin waa ka rabbi yidhi laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscahaa intaa ayaa maanta dersiga aynu kusoo gebagabayn insha allah wallahu aclam waaxka billahi tawfiiq wsala allahu calaa nabiyina mxamedi wcala alihi wasaxbihi waslama tasliima kasiira wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu